ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay shir heer qaran ah oo looga arrinsanayo dib u habeynta waxbarashada dalka shirkan ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo saddex maalmood ah waxaana wadajir usoo qabanqaabiyey wasaaradda horumarinta iyo adeega bulshada hay-adda waa hay-adaha unesco iyo unisef axmed xasan colaad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho shirweynahani oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda adeegga bulshada qaybteeda waxbarashada soconna doona muddo saddex maalmooda ayaa ugu horrayn waxaa ka hadlay wasiiradda adeegga bulshada ee dowladda federaalk ee soomaaliya doctoraysa maryan qaasim waxayna ay sheegtay in shirkani ahmiyad gooniya oo u leeyahay waxbarashadii waddanka soomaaliya sidii loo soo noolayn lahaa waxayna u mahad celisay dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay shirkani sida uu u qabsoomi lahaa
cid kasta oo ka gaysatay qayb shirweynaha uu qarsoomo waxaa marka ay noqoto shirweynaha horta annagaa iskale oo nasiibkiisa wasaaradda horumarinta iyo adeega bulshada agaasinka waxbarashada ayaa xoog ugu badan geliyey waa afkaarteennii waa xoogeennii laakiin yaa naga kaalimeeyey shirweynaha uu qarsoomo kaalinta midaah waxaa ka qaatay haddaan laysxaqiraynin taakulayn waxaa laga siiyey hay-adda unesco madaxdeeda waa fadhiyaan maxamed juliid iyo waxaan arkay imaytan ayaa ku fadhiya madaxdeedii waxaa kaloo taageero iyada laga siiyey hay-adda unisef hay-adahaas waxaa laysu qaldama rabo hay-adahaas waa fududeeyeen waana taakuleeyeen fikradda annagaa leh waa wax soomaaliyeed waxa ka soo baxay annagaa leh waa idinkasaad u jihaysaan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saacid wuxuuna sheegay in shirkani uu qayb ka yahay dadaalka dowladdu ugu jirto sidii waxbarashada soomaaliya ay u soo noolayn lahayd shirkan wuxuu qayb weyn ka yahay dadaalka dowladdu ugu jirto kobcinta tacliinta ubadka soomaaliyeed ayna kula dagaalamayso jahliga cudurka gaajada iyo dhammaan duruufaha kale ee aqoon-darridu saldhigga u tahay waxaad tihiin aqoon-yahano waxaan ula dan leeyahay dadkan hor fadhiya oo kala duwan waxaad tihiin aqoon-yahano iyo xulka xeeldheerayaasha tacliinta oo laga doonayo inay ka tala bixiyaan sidii mar kale dhidibada loogu taagi lahaa nidaam waxbarasho oo tayaysan oo la jaan qaadi kara cilmiga iyo tiknolojiyada qarniga koob iyo labaatanaad isla markaasna la wada awoodo oon qofna ku ahayn qaali usan gaari karin ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa kale uu ka dhawaajiyey in loo baahan yahay in goobaha waxbarashada dhammaan la faarujiyo dadka degganna ay si degdega isaga guuraan gaar ahaan jaamacaddii ummadda oo uu sheegay in loo baahan yahay in si degdega wax looga qabto dadka degan dugsiyada iyo dhismayaasha kale oo dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay si degdega uga guuraan goobahaas waxbarasho waxaan soo celin doonaa dugsiyadii farsamo oo dowladda kuwa kuwo cusubna waa hirgelin doonaa sidoo kale waxaan ka shaqaynaynaa wakhtigan aanu hadda joogno sidii dib loogu horgelin lahaa jaamacaddii
shirweynahani ayaa ahmiyad gooniya u leh waxbarashada waddanka soomaaliya iyadoo xukuumadduna ay sheegtay in manhaj midaysan loo samayn doono waddanka soomaaliya axmed xasan colaad v o a muqdisho